raxiim xogayaha arrimaha bulshada dhameeyey waxaa halkan in yar aan raacinayaa waxaa keenay xadhigan xukuumaddu iyo tacadigan ay ku hayso xisbiga wacid iyo saxaafadda madaxa bannaanba fashilka siyaasadeed ee kaga yimid iyo talaxumada wasiirada uu madaxweynuhu soo doortay ee uu arkaya khalaadka ay samaynayaan ayaa keenay tusaale ahaan shalay waxaa arkayseen xukuumadda horta may ahayn inay xisbiga wacid iyo saxaafadda ku mashquusho may ahayn shalay waxaa arkayseen wasiirka gaadiidka iyo cirka soomaaliya cali qoorseef oo kanada xarunta ikawa ee qaramada midoobey ay magaranaysaa uu shir jaraad ku qabtay isagoo yidhi hawadii somalilan waxaa la wareegay dowladda soomaaliya wasiirkana waa arkayseen wuxuu inoo sheegayey iyo shacbiga reer somalilan iyo guushii ay sheeganayeen gruubkii ku fashilmay wadahadalka soomaaliya guushii sheeganaya waxaa ka mid ahayd in hawada soomaaliya iyo somalilan laysla meel dhigay oo guul laga gaadhay taasoo wasiirku mar su-aal la weydiiyey wasiirka gaadiidka cerka hawada soomaaliya uu yidhi waxaa la yidhi maamulka somalilan iyo puntland hawada soomaaliya miaanay kula lahayn miaanay la maamulayn wuxuu yidhi somalilan annagu waanu isku afgaran weyne sidaa daraaddeed maamul goboleed soomaaliya ka tirsan weeye somalilanna waxay ka mid tahay soomaaliyana hal hawuun bay leedahay laba hawo ma laha annagaana maamulayna hal su-aaloo keligay qaramada mido nagu xidhay buu yidhio su-aashaasi waxa weeye buuhi shaqaalihii iyo tayadii ma leedahay shaqaale taya leh oo ka shaqeeya aan nairobi ka soo wareejinay taana waan u gudbinay inaannu haysanno oo aannu leenahay shaqaale taya leh taas waxay ku tusaysaa in wasaaradda duurista iyo hawada iyo wasaaradda arrimaha dubaduba ay fashil siyaasadeed uu ka muuqdo arrimaha gudaha haddaynu soo noqonno maalin walba waxaad arkaysaa jabuuti waxay xidhay xuduudkeedii etoobiya waxay xidhay xuduudkeedii baasboorkii somalilan halkuu ka taagay magaranaysaa siduu amni darada somalilan lagu magaranaysaa cambaareynayo waa arkaysaan markaa waxaanu qabnaa fashilka siyaasadeed iyo jahwareerka ka dhex jira xukuumadda somalilan inuu keenay inay xukuumaddu taag taag weydo oo xisbiga ucud iyo saxaafadda madaxa bannaan ee wax sheegaya ay xirxidhayso taasina marnaba xisbiga ucud ka joojin mayso runta iyo xaqiiqda dhabtaa ee ay usoo gudbinayaan shacbiyoona reer somalilan iyaga iyo saxaafadda madaxa bannaanba haddaba halkan waxaanu sheegaynaa inaan huyuman raytka u gudbinnay xalimo cismaan raage guddoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga ucud maanta waxay ku shirayaan magaalada london maraykanka iyo iyo iyo ingiriiskuba arrintaana way ka shirayaan jawaabteedana waa arki doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin uma sii dul qaadan doonno sharci darrada xukuumaddu waxay ku fadhidaa waa sharci nini ninkaba xoog weyna dib ugu dul qaadan mayno sharci darrada ay xukuumaddu ku hayso shacbiga reer somalilan xisbiga ucud iyo saxaafadda madaxa bannaan waxaan ugu baaqaynaa adduun weynaha in xukuumadda somalilan aanay marnaba dheg jara u siinayn xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucda dalkana ku kala hagmo ugu dambayntii waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in xorriyaddiisii si deg dega ay ugu soo celiso maxamed cali muuse jiir oo si sharci darra ah ay ku xidhay iyo welibana dadka shacbiga ah ee suuqa iska marayey ugu yaraan ilaa toddoba qof baa ku xidhan saldhigga dhexe imaka oo xitaa dad waaweyne ku jiraan laba odayoo waddada iska marayey laamiya oo xisbi ahaan loo xidhay ayaa maaragtay iyaguna ku jira waxaa ku jira ninkii qoray buuggiisa mataris siciid maxamuud gahay oo ka mid a bahda macallimiinta iyo abwaanada isaguna wuu ku xidhan yahay saldhigga dhexe waxaasina waxa weeye waa xukuumaddu meenhanaa iyo iyo iyo iyo jaawareerka ka dhex jira xukuumadda waxyaabahan la yaabna waxaa ka mid a shalay toole siduu sheegay cabdiraxmaan waxaan u tagnay guddoomiyaha gobolka iyadoo taliyaha ciidanku nagu yidhi cabdilaahi fadal yimaan arrinkii annaga wuuna dhaafay maxkamadda taga maxkamadaa la keenay xalimo cismaan raage oo gal dacwadeed baa loo sameeyey ayaa shalay markaan u tagnaybaa inan warda la yidhaah oo galalka dacwadaha haysta gobolka hargeysa ayuu yidhi iyadaa haysta dacwadda u taga waan u tagnay inantii waa laga waayey gal dacwadeedkii loo soo gudbiyey xalima waa laga waayey waayo dee dacwad lagu haystaa ma jirto ama wax dembiay samaysa ma jirto taleefon keliya lagu xidho lagu hagaya oo la leeyahay hebella waa kaa xidha hebella waa kaa xidha maalin dhawad aniga waxaa dhacday in inamo afar inana la soo siiyey lacag oo la yidhi gaariga xogayaha yuusufka ise gala daaqada kaga xareeya inamadii baa yimid oo waxay dhahan lacagtaa waxaanu soo qaadanay lacagta intaa leeg kun iyo laba boqoloo doorar baa nala siiyey dilana waa nala guuriyey naga raalli ahow marka haddee ku dili mayno nimaan saaxiibaabaynu nahay laakiin sidaa u ogow in naloo kaa soo diro la yidhi ha la dilo waa xayaabahaasay samaynaysaa waxa weeye waa miishino waaweyn oo xukuumaddan imanka doonayso markay ku fashilantay tiradii dalka inay dadka runta sheegaya ama saxaafadda ha noqoto ama ha noqoto xisbiga cid ama dadka kale ra'yigooda sida ma garanaysaa saxa u cabiraya ha noqotee inay xukuumaddu damacdo inay ay samayso inay wax ku disho miishino ama assassination wax laydhaa inay ku disho taasna waxaan qabnaa inaanan inay tahay wakhtiyadii u dambaysay cadceedsii dhacaysa inay tahay inaan u adkaysan doono dulqaadkeedana aanu leenahay intaa wakhtiga uga hadhay waxaanaan leenahay taas waxay muujinaysaa inaad ku fashilanteen xukunkii aa hayseen waa ta keentay inaad dadka meherada hudheellada ku qabsanaya intaa soo duubtaan aad tidhaahdaan waxay taageerayaan madaxweynaha markaa waxaanu idin leenahay waar waan annagu waanu leenahay dulqaadkeedii waxaanaan ugu dambayntii leenahay si degdega xorriyaddiisa loogu soo celiyo maxamed cali muuse jiir oo xogeeyey isboortiga iyo dadka kale sida sharci darraha u xidhanba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu